waxaan rabaa inaan u hambalyayo oo kale dadkii ka qayb galay kaambeynka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifydka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo siday ugu aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada amsom ee etoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii dee adduunka o dhan laga fiirsanayey laga daawanayey oo ay caddeyd siday u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yidhi cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaanku idhaahdaa puntland hadalkay yidhaahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waana soo dhoweynaynaa maxaa yeeley waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yidhaahdo calaaqaad waa la kala goostay looma baahna shaqadii waa joojinay looma baahna maxaa yeeley waxa loo shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed waxa dhibaatadu hayso waa shacabka soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno oo aan shacabkeenna iyo dadkeenna u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha allah ballan weye inaan uga shaqayn doonno ummaddeennana aan u shaqayn doonno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu